waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da welina waa xuska qoraalkii af soomaaliga iyo qayb saddexaad dhegaystayaal intaan kow iyo laba idhi anigu ma tirin waxaan se hubaa badiba hal abuuradii toddobaatanadii qarnigii labaatanaad ee waayadaas iyo kadibba bulshada maamuuska ku lahaa inay wax ka yidhaahdeen guddoonka qoristii af soomaaliga iyo ololayaashii xigay ee barashadiisa lagu hirgelinayay rag iyo dumar qof hebel la yidhaahdaa dhacdo uu ka hadhi karay ma ahayn ruux waliba halkii kaga beegnayd ayuu ku toosay hal abuuradii xilliguna kumaba sii jirinoo waxaad moodaysay mid waliba inuu si gaara isu saaray xilka meelmarinta guddoonka isaga ah maanseyahanadii waaweynaa ee dhacdadaas inta aad ugu bogay gabayadooda ku soo qaaday waxaa allaha u naxariistay ka mid ahaa gabyaagii weynaa cali cilmi afyare gabay dheer oo kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo toddobaatankii uu tiriyey lana baxay qabyo iyo qabasho ayuu qorista afka kadib wuxuu soomaalida ku tilmaamayaa duul muddo dheer ay indhuhu dam ahaayeen duul iyaga oo quus ah mar qura lagu galladay takhtarro daboolkii mugdiga uga maciinay araggoodiina u soo celiyey da ay noqotaba ololihii farbarashada ee beryaha lagu howlanaa intuu xuso ayuu u mahadnaqayaa guddoonkaas madaxdii qalinka ku duugtay wuxuu yidhi afkeennii gaboobay iyo murtida waad hirgeliseenee u gargaadha soomaaligii guuray waa hore ee gal baad nooga qaadeen indhihii gibilku saaraaye goortaad qorteenkaayagii wadageliilyoonni odayaal gurguuranahaya iyo gaban yaroo wiila gabadh iyo gamboolayda iyo gaabisoy habarta laba godol kolkii la ysu dhigay laguna geeraaray gudcidkiyo mugdigii tuuray iyo go'ina saarhaaye awal baanu gooni u lahayn ee garanayo rugnigu waayeel badani siday xusuusan yihiin ololihii farbarashada ee bilowgii kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatanadii ay soomaaliya ku tallaabsatay kuna guulaysatay laba heer ayuu lahaa markii hore waxaa lagu bilaabay reer magaalka shaqaalihii dowladda iyo ciidamadii qalabka side ayaa loo sheegay saddex bilood gudahood inay farta ku bartaan imtixaanka ka dambayn doona intay u fadhiistaanna ay gudbaan haddii kale ay shaqadooda waayi doonaan sidoo kale dugsiyadii hoose ayaa lagu bilaabay dadweynihiina meelo sheegan oo xaafadaha dhexdooda ayaa faraha loogu fiiqay meelahaasoo barayaal sabuuradooda iyo dabaashiirtooda wataay ay galab walba ku sugi jireen si kale kuma garatide cid waliba yaan lagaa badin intay istiri ayay qalin iyo buug u tabcatay dabadeed bil wax aan dhammayn markii la baranayay ee haddiiba ay fartii baahday ayaa waxaa soo baxday dhallinyaro u tafaxaydatay inay daba qabato suugaantii soomaaliyeed ee in af ahaan la isugu wariya mooye aan weligeed la qorin taas baa waxay gilgishay dareenka hal abuur macallimiintii horena ahaa oo allaha u naxariistay la odhan jiray cabdilcasiis sheekh ismaaciil sheekh isxaaq cabdicasiis daqaarana loo yiqiin wuxuu ahaa hannaanka waxbarasho ee dalka nin muddoba ku soo jiray una warhayay afafka shisheeye oo wax lagu bartaay dhibaatooyinkii ay carruurta soomaalidu ku qabtay markaas buu tiriyey hees uu higaad u bixiyey oo af soomaaliga qudhiisa uu kula hadlaayo isaga oo u hambalyeynaya tusaayana sida loogu soo jeestay ee murtidiisii iyo dhaqankii uu xambaarsanaa loo ururinayo carruurtana loogu habayo waa heestii iyo codkiisa la yaab kale uu axmed cali cigaal ku qaaday kana bilaabmi jirtay waa lagu hagranayay afyow hodan inaad tahay waa eray hubaalo halyeygeenna taliyaa kaa xoolay haylihii hulaabtaad ku raagteen waa heestii ay ku jirtay meeliskii kale ee ahaa bal taariikhda hubiyo haybsada adduunko afku hilinkii weeyaan haybadda iyo sharafkiyo horukaca baraaraha ummadaha u horseede haa kaalla maantaba sow howlahaagiiyo murtidaadii hore iyo hiddahaagii ubadkiiyo dhasha laguma habayo ku higaadin maayaan dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba iyo